galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabti ah taariikhduna ay tahay afariyo tobanka bisha disembar sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo ayay tilmaamaysaa waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada muqdisho oo maanta lagu soo bandhigay bugaagta manhajka fasallada afraad ilaa siddeedaad ee dalka in afartan iyo toddoba manhaj oo kala duwan oo midba meel ka yimid yemen suudaan kenya etoobiya maraykanka ingiriiska indiya meel walba laga keenay in maanta uu midoobay oo waddanku leeyahay hal manhaj
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan xaaladda nololeed qaxoontiga soomaalida ee ku sugan waddanka yemen waxba ma yaalaan soomaaliya laana waxaan arkay dad tegey oo igu soo noqday baan arkay oo ii yimi oon anigu xitaa noolka ka bixiyana cadan ku tegey oo cadan ka sii baxay oo un cadan ka qaado soomaaliya qabtay waa igu soo noqdeen ta wadankii taallaa kasii darabaridan oo shaqana ma taallo inta sarsaruun baa ku nool waxna waxna wataan al-shabaabna dhinac ka qarxinaysa goboladan kale waa nabadda leeyahay waxma yaalaan shaqa ma taallo barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore warkii dunida
kuuriyada waqooyi ayaa sabtida maanta sheegtay inay fuliyeen tijaabo muhiim ah iyo waddaha furay xarun hawada sare ah si ay ugu xoojiyaan istaraatiijiyadda lagu kalsoonaan karo ee ka hortagga hubka nukliyeerka tijaabadan ayaa timi toddobaadyo ka hor sanadka dhammaadkiisa oo ay si kama dambaysa waddankaasi kuuriyada waqooyi ay maraykanka ugu qabteen inay sameeyaan dabacsanaan badan oo wadaxaajoodyada hubka nukliyeerka xilli ay sidoo kale ku hanjabayaan inay dib u soo celinayaan tijaabada gantaalaha riddada dheer wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ayaana wax faahfaahina ka bixin waxa ay maanta tijaabiyeen iyagoo sidoo kalena aana baahin wax sawir ah oo arrinta la xidhiidha hase yeeshee waxa ay sheegeen in tijaabadu ay ka dhacday xarun hawada sare ah oo loo yaqaano shooc halkaas oo kuuriyada waqooyi ay toddobaad ka hor sidoo kale sheegtay inay ka hirgelisay tijaabo kaloo muhiim ah taasoo ahayd mishiin kuwa garneelada
saraakiisha afghanistan ayaa sabtida maanta ah sheegay in koox ka tirsan taalibaan oo ku dhex milnaa ciidamada ammaanka ay shan iyo labaatan askari ku dileen gobolka bariga ku yaala ee gazni weerarka xalay ayaa ka dhacay degmada qarabaa halkaasi oo toddoba askari ay weerareen saaxiibadood kala tirsanaa ciidamada oo ku sugnaa xero militari qulaam xabiib ziraak oo ah madaxa degmada uu dilku ka dhacay ayaa v o a u sheegay in dableydu ay qoryahooda ka qaateen askarta iyagoo sii kaxaysay gaari militari kadibna ay ku baxsadeen gaariga dibna ay ugu biireen kooxda taalibaan kooxda taalibaan ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay dishay labihii soddon ciidamada dowladda ka tirsan islamarkaana dagaalamayaashoodu ay la wareegeen xerada militari inkastoo kooxdu ay buunbuuniso waxyeelada weerarada ay kooxdu qaado laamaha ammaanka ee afghanistan ayaa waxay soo wariyeen in sanadkan oo keli ah ay dhaceen ilaa konton weerar oo ay fuliyeen rag taalibaan ah oo ku milmay ciidamada gazni ayaa muddo bilo ahaydba waxa ay noqotay goob ay ka dhacaan dagaalada culus ee dhex mara kooxda taalibaan iyo ciidamada ammaanka afghanistan kooxaha wax iska cabinta ayaa maamula degmooyin badan oo ka tirsan gobolkan wakaalad caalami ah oo gargaarka ka shaqaysa ayaa sheegtay in koox shubta ah oo bishii julaay waqooyi bari dalka nigeria ka afduubtay lix ka mid ah howlwadeenadeeda gargaarka ka shaqaynaya ay dileen afar ka mid ah howlwadeenadaasi hay-addan oo la yidhaahdo action aid hunger ayaa jimcihii sheegtay in sheegashadan dambe ay tirada ay dileen ka dhigayso shan qof iyada oo mid kalena ay hore u dileen bishii sebtembar waxaanay hay-addaasi ku baaqday in si deg deg ah loo sii daayo qofka ka hadhay oo magaceeda ay ku sheegeen grace taasoo weli gacantooda ku jirta waana ay soo saareen sidoo kale bishii julaay ayay hay-addani ku sheegtay in ay howlwadeenada ka tirsan ama waan idhahda howlwadeen ka tirsan hay-adooda laba dirawal iyo weliba saddex ka mid a wasaaradda caafimaadka ay aftuubeen kooxdaasi xilli ay gargaara bini aadamnimo gaarsiinayeen dad aada ugu baahan oo ku nool gobolka borno ee waddanka nigeria maxkamad ku taalla dalka suudaan ayaa maanta laba sano oo xariga ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan al bashiir kadib markii lagu eedeeyey isdabamarin lacageed kiiskan ayaa qayb ka ahaa dhowr dacwadood oo wajahayo albashiir dacwad oogayaasha ayaa ka hor inta uusan dhicin xukunka maanta waxa ay maxkamadda horgeeyeen cadeymo ay ka mid ahaayeen boorsooyin ay ka buuxeen lacago dhan boqol iyo soddon milyan oo dollarka maraykanka ah oo laga helay guriga albashiir laakiin jenaraal cumar xasan al bashiir ayaa qirtay in lacag dhan shan iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah uu ka helay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan islamarkaasina aysan lacagtaasi ahayn mid uu ka dhacay qaranka milatariga suudaan ayaa afgembiyey cumar xasan al bashiir bishii abril ee sanadkan kadib in ka badan soddon sano oo uu talada dalkaasi hayay
waagaag dhegeystayaal galab wanaagsan ayaanu idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda galabnimo ee v o a haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada muqdisho oo maanta lagu dahfuray manhajka dugsiyada hoose dhexe ee soomaaliya kaas oo ay dowladda soomaaliya sheegtay inay ku midaynayso kuna tayeynayso nidaamka waxbarasho ee soomaaliya waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulaahi haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo diray mar kale ayay wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ay muqdisho maanta kaga dhawaaqda midaynta manhajka waxbarashada soomaaliya xukuumaddu waxay sheegtay in dalka lagu dhigay in ka badan afartan manhaj balse hadday ku soo koobeen hal oo keliya wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan hal milyan iyo afartan kun oo buug oo loogu talagalay fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad oo hadday gacanta ku hayso dowladda soomaaliya in afartan iyo toddoba manhaj oo kala duwan oo midba meel ka yimid yemen suudaan kenya etoobiya maraykanka ingiriiska indiya meel walba laga keenay in maanta uu midoobay oo waddanku leeyahay hal manhaj sanadkii hore laba munaasabad oo iskor fuusho ahayd inaan iskuullana marka u horraysay la soo wareegnay manhajkii buwaagtii manhajka fasal koowaad ilaa fasalka afaraadne qaybintooda iyo taabagelinteeda waxaan rabaa inaan ku warbixiyo in arrintaas liibaan weyn laga gaaray oo manhajka uu hirgalay fasalka koowaad ilaa fasalka afaraad maanta meesha waxaan u taagannahay ilaa fasalka sideedaad oo isna soo dhammaaday muddadaas gaaban gudaheeda oo maanta munaasabaddu ay tahay hal milyan iyo afartan kun oo buug oo wax lagu baraayo carruurta u dhexayso fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad wasiir goodax ayaa sheegay sidoo kale inay diyaariyeen buugaagtii macallimiinta waxaa kale oo maanta la qaybinayaa oo howsheedu bilaabatay boqol iyo laba kun oo buug oo loogu talagalay macallimiinta dhigaysa manhajka inay iyaga siday wax u dhigi lahayn ay ka bartaan waxaa fursaddan ka faa'iidaysan doono saddex boqol kun oo arday soomaaliyeeda oo fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad ee u dhexayso waxbarashadooda taa macnaheedu wuxuu yahay sagaal boqol iyo shan iyo toban iskuul ayaa buugtani ay gaari doontaa haddii eebba idmo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlaya munaasabad lagu soo bandhiga buugaagta maanta ayaa sheegay in dowladiisu wakhti badan ay gelisa waxbarashada wuxuu madaxweynuhu sheegay in hadday ku dadaaleen sidii waxbarasho bilaasha u siin lahaayeen caruurta soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda aan awoodin waxbarasho inay iska dhiibaan annagoo munaasabadan u nimid daahfuurka aan ku daahfurayno buugaagta halkan taalla saambalkeeda oo gaarayso dabacaddoodu gaarayo ilaa hal milyan iyo afartan kun iyo boqol iyo laba kun oo ah maxaanku idhaahdaa diyaarinta macallimiinta casharadooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad ilaahay loogu mahad celiyo dowladda muhiimadeeda koowaad iyo labaadba waxaweye waxbarashada waxbarashadu waxaweye furaha nolosha bini'aadanku waxay ku kala hormaraan haddaad doonaysa waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu horey u qaado waxay ku xidhan tahay waxbarashada iyo kuwaalitika tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada waxaan la wareegnay labaatan iyo afar iskuul waxaan waxbarnaa lixdan iyo shan kun oo arday ah insha allahna waa kordhin hagaajinaynaa dadka degan magaalada muqdisho ayaa intooda badan caruurtooda u dirsada waxbarashada sida gaarka loo leeyahay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
hay-adda qaramada midoobe ee u n h c r iyo hay-adda kale ee socdaalka adduunka ee i o m ayaa shaaca ka qaaday in tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ay dalka yeman ka dhoofiyeen ilaa shan kun oo ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee dalkaasi ku noolaa hay-adahan ayaa sheegay in dadkani ay iskood u dalbadeen in la celiyo maadaama ay dalka yeman dagaallo ka socdaan laakiin dhinaca kale waxaa jira qaxooti badan oo soomaali ah oo weli ku sugan yeman warbixintan ku saabsan arrintan waxaa noo diyaariyey xuseen barre aadan tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada ka jira dalka yemen labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaa sii xumaatay xaaladda nololeed ee dalkaasi saboolka ah qaxootiga soomaalida ee ku nool muddada badan dalkaasi ayaa ka mid ah dadka ay dhibtu soo gaadhay sida uu faahfaahinayo cabdiqaadir maxamed axmed oo ku nool xerada qaxootiga ee kharas ee dalka yemen isagoo faallo ka bixinaya nolosha xerada xeradan waxay ku taallaa meel garigoan oo buuro dhexdooda oo meel aada u kulul oo cimilada markay kulushahay ay gaarayso shan iyo afartan degree meeshaas waa meel laab oo aan u dhoweyn oo waxna arkaay jirin meelna loogu talagalay afduub bay ahayd wakti kuleelahana waa nala soo dejiyey oo caruur badan ayaa ku dhamaaday oo wixii sanadka hooseeyey daadooda caruur badanaa meeshaan ku dhamaatay marka dhibaatada hadda anaga xeradan nagu haysato waxa waaye xere horta waa xere afduuban waaye waayo shaqaaliya waxay noqdeen mar haddii dagaalkaas uu qarxay labadii kun shan iyo tobankii dadkii ajaanibta ahaa oo xerada maamulayay haddii uu noqon lahay field officerkii ama tam managerkii waxay ahaan jireen ajaanib oo dibadda ka imaanayo oo xere si fiican ula socdo noloshoodii iyo wax walba la socdo wixii oo dhan waxaa qabsay dad yemaniin ah oo waddanka u dhashay un f r way ka tirsan yihiin ayagana maamulo dhinacna waxay ka yihiin muwaadiniintii marka xeradiiba afduubay gashay oo wax soo bixi kara oo dhibaato ka hadli kara ma jiraan haddii wafdi yimaado oo dibadda mission lasoo diro si ay usoo ogaadaan xerada xaaladda ay ku nooshahay ama un f r koreha laga soo diro ama wadamada deefa bixiyaa ha noqdaan ha ka socdaan wixii yimaado waxaa la yidhaahdaa nabadgelyadiina ma sugna waana laka ilaaliyaa oo qaxootigii inay banaanku soo baxaan si nabadgelyo ah ay isu muujiyaan wufuudda imaanaysan lama ogola in la ogaado marka dad sidaa u afduubanaa nahay oo nala hardadaay oo ma soo bixi kartaan baa nala yidhi dahabo sooyaan waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee caasimadda sanca waxayna v o eda uga warantay caqabadaha xilligan haysta qaxootiga soomaaliyeed ee kusii hadhay yemen dhibaatooyin badanaa jiro laakiin hadday noqon lahay waddankooda u noqon lahaayeen ma awoodaan caailo weyn oo yani shan ciyaal todoba ciyaal sideed ciyaal hay siday ku noqotan oo adag waxaan anaga qabnaa bitaaqad aan ku joogno wadanka oo magaceeda ku qoran yahay oo raqamka raqamka bitaaqadeeda ku qoran yahay oo macnaha laba sano kadib kadibba dhacdo faanta ma tahay waxaana siin jiray maxaan kuu sheegaa micrationka oo yemen bitaaqadiina ayada muddo oo shan bilood dhan way xiran tahay yani qofkii hadduu jiran yahay waxaa ku daaweysid malaha haddii oo maxaan kuu sheegaa naagta ay dhalayso waxay macnaha ay isku daaweyso malaha kuwii u n-ka waxay ka dalbanaya bitaaqad kuwii dawladdu waxay ka dalbanaya bitaaqad aad ku dhashid ka magaca maxay ahaydato magacaada saddexshan dhiigaada waxaweya basbiya waxaa ku qoran dhiigaada noociisa waxaas oo dhan aa ku qoran laakiin qofki marka waxba uusan haysanin qof oo oo oo oo oo oo majhuul oo yahay yani aan waxbaba aan lahayn macnaha meel loo raaca aan lahayn yani makaa yeelaya dhakhtarkii inuu ku geliyo oo macnaha ka umuliyo naafti ama oo qofkii haddii uu jiran yahay ou caawiyo dhinaca kale ifraax maxamed aadan oo ka mid ah soomaalida ku nool caasimada dalkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaysa saameynta dagaalada ka jira yeman ay ku yeesheen nolosha qaxootiga soomaaliyeed waxaa kamid a dadkii imika waxay cunaanba ma helaan leano wadankii aanu ka shaqaysan jireen guryaha carabta ka shaqayn jiray carabtii lagama shaqeeyo shaqa lama helo carabtiyadii baa qaxday wixii naska aystee dee waxalse way iska qaxeen wixii kalena anagaabay nala mid yihin annagay dib noo dawarsadaan mararka qaarkood wallahi waa laga dawarsadaa wadanka waa halkan anagu waqooyigaan joognaa qaybta sancae caasimadan joognaa weli lama arag qof soomaaliya dawarsanaya yani intaas oo sanadood iminka laakiin waa dhacdo waa la arkay markaasi carabta xitaa yaabayna dhada may dhici jireen soomaalida warsato arrimaha kale ee isweydiinta mudan waxaa ka mid ah sababta keentay in soomaali badan oo qaxooti ah ay ku sii noolaadaan dalka yemen iyada oo dadkii yemanid ahaa ee dalkaasi u dhashay ay qaarkood u qaxeen soomaaliya waxba ma yaalaan soomaaliya laana waxaan arkay dad tegay oo igu soo noqday baan arkay oo i yimi oon anagu xitaa noolka ka bixiyay cadan ku tegay oo cadanka sii baxay un cadanka qaado soomaaliya qabtay waa igu soo noqdeen ta wadankii taallaa kasii darabaridan oo shaqana ma taalo inta sarsarun baa ku nool waxna waxna waa tan al-shabaabna dhinac ka qarxinaysa goboladan kale waa nabad la leeyahay xama yaalaan shaqa ma taalo inta sarsarun baa wax cunto wax cabta dadkii hoose mantaqadii hoose waxama helaan marka dadkii badankooda way ugu soo wara noqdeenba hay-adaha caalamiga ee qaxootiga ayaa sheegaya in dalka yemen uu yahay dalka labaad ee ay ku nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed ee ugu badan waxaana xusid mudan in yemen ay tahay dalka keliya ee ku yaala gacanka carbeed ee saxeexay heshiisyada qaxootiga ee caalamiga ah
waagaaga dhegaystayaal warbixintaasina waxaynala socodsiinayey wariyahayaga xuseen barre aadan waxaanad kula socoteen idaacadda galabnimo dhammaantiinba waxaanad leenahay galab wanaagsan haatanna barnaamijkii toddoba dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaara jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dowladda soomaaliya iyo ururka ahlusunna waljamaaca ayaa sheegay inay heshiis ay ka gaareen khilaafkii u dhexeeyey dhinacyada kaa oo ku salaysnaa dhismaha dowladda cusub ee galmudug qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha oo ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in ahlusunna laga siiyo labaatan ka mid a siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee golaha wakiilada ee loo dhisayo galmudug iyadoo ay xildhibaanadaasina soo xuli doonaan ururka ahlusunna waljamaaca ahlusunna dhankooda ayaa la sheegay inay arrintaasi soo dhoweeyeen cabdi maxamed sabriye ayaa toddobaadkan v o eda arrimahan kala hadlay qabasho ayay ahlusunna qabtay muddo lagu guda jiray in la xalliyo qabashadaasoo ahayd in xildhibaano ayaga u gaara laga siiyo golaha wakiilada galmudug oo hadda dhismaya miday jiitantay runtii laakiin ilaahay mahadi ha ka gaarto kadibna dadkii ka shaqeeyey oo dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada ahaa arrinkii guula kusoo dhamaaday waxaa lasu waafaqay labaatan xildhibaan in laga siiyo golaha wakiilada galmudug ahlusha arrinkuna waa arrin cuskan heshiiskii jabuuti ee dareen ka yimid oo ah midoogii ay sameeyeen galmudugtii hore iyo ahlusunna waljamaaca inasoo shaqey marka waa arrinkaasaa la isku waafaqay insha allah hadduu shaqeeyana waxaan u malaynaa inuu sabab u noqon doono ilaahay idankiisa ahlusunna hortiina ahlusunna ka imaanayaan xildhibaanadu ayagaa magacaabaya laakiin si miisaanan oo aan luminayn miisaanka beelaha galmudug wax u qaybsadeen ismihii galmudug laba kun shan iyo tobankii isla isagiyaa la raacayaa beel kursi ugu darnaayana ma jirto beel kursi ka du-aayana ma jirto kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaaliga ee cabdi maxamed sabriye koox ka tirsan ururka al-shabaab ayaa toddobaadkan waxa ay weerar ku qaadeen hoteelka israel ee magaalada muqdisho oo ku dhow xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxaa la sheegay in goobta ay ku dhinteen dad toban ruux ka badan oo ay ku jiraan kooxii weerarka soo qaaday dad kale oo goobtaasi ku sugnaa iyo ciidamo halkaa u tegay inay soo badbaadiyaan dadka shacabka ahi weerarkan ay soo abjaraan howlgalka soo abjaridda maleeshiyaadka al-shabaab ee qabsaday gudaha hoteelka israel ayaa qaatay in ka badan toddoba saacadood waxaana ururka al-shabaab bayaan ay soo saareen ay ku sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen in ka badan labaatan ka mid a sida ay yidhaahdeen shaqaale dowladeed ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsan iyo diblomaasiyiin hase yeeshee afahayeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya ismaaciil mukhtaar cumar oronjo ayaa v o a sharaxaad ka siiyey weerarkaasi toddobaadkan kooxda shabaab ay ku qaadeen hoteelka s y l magaalada muqdisho waxaa ilaahay mahaddiisa in ciidamada ay markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in al-shabaab ay halkaas dadka ku go-doomiyaan ay ku qabsadaan ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad boqol qofood ah waxayna kasoo saareen sigadadgelyaha hoteelka waxaana halkaas ka bilowday baacsiga saddexda dhawarqabe ka tirsan al-shabaab ee doonayay inay hoteelka ay qabsadaan oo ay shacabka iyo adduunyadaba ay tusiyaan in al-shabaab ay xilligan qabsan karaan hoteelka laakiin taas waxaa ka dhibiyey oo diiday maxabi ha u sugnaata ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed waxaa halkaas sidoo kale howlgal ka sameynaya ciidamada booliiska oo la arkayay dhalinyaro aada u tababaran oo ciidamada ka tirsan oo markiiba usoo gurmaday hoteelka waxaana alla mahadii ugu dambeyn lagu guuleystay in saddexda dhagarqabe laba markii horeba ay ciidamada ay toogteen iyadoo ugu dambeyn mid kamid ah dhagarqabeyaasha al-shabaab oo dhaawac ah oo soo haray ciidamada ay toogteen ismaaciil mukhtaar cumar afhayeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal daadad ayaa ku fatahay xaafado badan oo ka mid ah degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana la sheegayaa inay xaaladdu ka sii darayso ilaa iyo laba boqoloo qoys oo deganaa hareeraha webiga shabeelle ayaa lagu warramayay inay guryahooda ka barakaceen mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in ay ka digayaan in halis caafimaad ay ka soo socoto fatahaaddan madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu magaalada gaarisa ka furay toddobaadkan saldhig cusub oo ay yeelan doonaan ciidamada cirka ee waddankaas uhuru kenyatta ayaa sheegay in saldhigan uu noqon doono midka ugu weyn ciidamada cirka dalka kenya ay leeyihiin lagana ilaalin doono ammaanka guud ahaan waddanka kenya baahiyaha dadka reer gaarisa u qabaan dhinaca nabadgelyada iyo korontada ayuu waxa uu kenyatta sheegay in ay deegaanadaasi waqooyi bari gaar ahaan gaariso ka hirgelin doonaan xarumo dadku ay ka helaan tamar ama dab si ay uga faa'iidaystaan watu walikuwa na shida, hata wakitaka kuweka viwanda vyao haingewezekana, lakini leo tukiongea nanyi, Garissa sasa imeunganishwa kwa the national grid, munapata stima.
Waxaan ogahay in dhibaatooyin aad ku qabteen dhammaan korontada gobolkani haatan waxaad gobolkani ku biirayaa gobollada kale dalka waxaana korontada haatan ku xirnay gobollada kale dalka sidoo kale waxaa idinku dadka dheertihiin korontada cadceedda laga sameeyo haatan xarigga aan ka jareenno waxay noqon doontaa mid haatan dadka gobolkani ku dhaqan loo soo doonan doono korontada dhanka wadooyinka markaynu ka hadlayno halkan haatan aan ku suganahayna waxay noqon doontaa mid laamigeeda ilaa magaalada la bilaabi doono waxaan idiin sheegayaa inaan annagu nahay shaqaalihiinna dadka shaqaalahaana waxaa loo baahaya in la adeejisto idinka ayaan idiin adeegaynaa waa inaad ka shaqaysaan dhammaan wixii horumar ah dowladda countiga iyo dowladda dhaxba waxaan kula dardaarmayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay adeegyada dadka ay siinayaan sida waafi ay u siiyaan ayagoo markaasi tix raacaya sharciga iyo qawaaniinta dalkani u yaallo
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo dhegaystayaalkaasi ahaa intaas ayaan dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gabagabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay haatanna waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyaha iyo heesaha cabdixasiis xuseen cismaan iyo cashe ibraahim aadan cashcuud ayaa noohay
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo cod cusub ma cod cusub baa mise waa cod soo noqday cabdicasiis ashay labadaba wuu noqon kartaa waa cabdulcasiis oo ku fadhiya kursigii daanduray saaxiibkii kan daanduray fasax buu ku maqan yahay markaa toddobaadkan caasho aniga kuu helinaya barnaamijka kolley caasha waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan ku xidhan adiga iyo daandure inay idinku xidhan yihiin oo dee iimeylada iyo salaamaha lasoo dirayo ay labadiinuun idiin gaar yihiin maadaama barnaamijka daadihiisaan si fiican u soo saartaan maanta mar haddaamad kursigii ku fadhido wax alla wixii daanduray ku socda dhexda anigaa dhexda u gelaya wixii anfac iyo wixii faa'iidaan anaa qaadanaya wixii hadhaana isaga daanduray baan u reebaya wixii ducana kolley halkan baan ka soo jeedin doonaa waa tahay cashay warqado dhowrana waan haynaa heeso fiicanna waad noo soo xushay bal warqadda ugu horreysa dhinacaaga heesaha cabdicasiisow dhegeystayaasha intaas barnaamijka way dhegeystaan marka markay dhegeystaan bay garan doonaan heesahan inay xulkii caasho yihiin iyo in maanta lagu cusub yahay waa tahay dhambaalka ugu horreeyaan soo qabto yaan hadalka dhegeystayaasha ku daalin waxau naga soo gaaray dhambaalkan ayeeyo caasho kaatun awoowe cawil kaatun hooyo kinsi bare ciise abe cabdulaahi caydiid maxamed cabdulaahi caydiid iyo xaaskiisa xafse cabdiraxmaan cali cabdulaahi caydiid iyo xaaskiisa saamiye cabdulle sucaad cabdulaahi caydiid iyo saygeeda maxamed caalin shukri cabdulaahi caydiid iyo saygeeda cabdirasaaq cali bashiir dhammaan dadkani oo kala jooga maraykanka kanada sacuudi arabiya iyo meelo kale waxay tahaniyad aad u qiimo badan u dirayaan maryan cabdulaahi caydiid iyo aadam maxamed oo arooskoodu ka dhacay dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada atlanta ee gobolka georgiya bisha nofembar markay ahayd soddon sanadkan waxaa kaloo arooska iyo aroosada u tahaniideynaya macalin khaliif cabdisamad iyo dhammaan ilma maxamuud geedoqore waxay leeyihiin arooskiinu hawaaro oo ha noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu duceeyey annagun waxaan raacinaynaa aamiin waa hagaag aroos weliba xili qaboobaha waxaan u malaynayaa aasha inaad fahmi kartid aroosyada malaha dadka qurbaha jooga waxay xiiseeyaan xiliga xagaagee kulayluhu jira oo markaasi dad badan ay aroosyada dabcan yimaadaan laakiin aroos dhinac xili qaboobo dhacayna waa isaguna barkadiisu leeyahay waan u hambalyeynaynaa waxaanu leenaha weli caano gabadhii caano sidaad caashay sheegtay anna waxaan hayaa warqad warqadda dhinacayga ugu horeysa waa warqad hambalyo ah oo loogu talagalay wiil dhashay maasha allah marka dadka halkan waxaa hambalyadaasi diraya hooyo xabiibo xasan iyo hooyo raxma macalin xasan iyo hooyo leyle macalin xasan iyo jamiile cabdilaahi cali iyo jawaahir cabdilaahi cali iyo gabadheeda layidhi maa'iza siciid iqre cabdilaahi cali iyo hinde cabdilaahi cali iyo amal waxay dhici karta inay amaal tahay marka ingilish loo qorana amal bay noqon marka waa amal cabdiraxmaan xasan iyo nasteexo cabdiraxmaan xasan iyo naciimo ibraahim muxyadiin iyo raaxe ibraahim iyo abti cabdilaahi macalin xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti ibraahim macalin xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa sakariya cabdilaahi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi iyo cabdishakiir cabdilaahi iyo cabdilcasiis cabdilaahi mascuud cabdilaahi iyo mahad ibraahim iyo dhammaan reer macalin xasan waxay hambaliyo dhalasho oo farxad la u dirayaan fahad maxamuud iyo marwadiisa yidhaahdeen bishaara cabdilaahi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho toddobiyo tobankii bishii nofembar eanu soo dhaafnay wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi fahad maxamuud waxay leeyihiin mahadsanidiin v o a ducaduna waa xaggiina caashahaye waxaan leenahay fahad soo weynow oo noqo kii dal dad iyo diinba anfaca soo kora ee kaalin qaada cabdicasiisow waxaa tiri heeso qurux badan banna waad soo xushay hase ahaatee bal heesta ugu horeysa dhinacaagan usoo riixo dhegeystayaashuna hana maqleen waa hagaag ma kula tahay haddii heesta la maqlo in uun la tuhmayo malaha cabdicasiis baa heestan dhinacuun ka soo xulay aad iyo aad sababtoa dhegeystayaasha mar hore dooqayga iyo kan daanduray aad bay u barteen waa hagaag aniguna waxaan soo qabanaya mid ka mida fanaaniinta soomaalida oo kuwooda loogu jecel yahay safka horena ku jiray fankana qeyb weyn ka soo qaadatay waa fanaanada faaduma cabdulaahi kaahin maandeeq magaalada hargeysa ay ugu dambeysay waanu salaamaynaa mid ka mid a heesahay ku luuqayso ayaan soo xulay caasho marka heesaha ay ku luuqayso fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq way fara badan yihiin dhammaantood waa heese aad u qurux badan laakiin middan aad soo qabatay way hortaalla waa ujeedaa haddaan gudin ilaahay aanu kugu gargaarayn waxba kuma goyso gacmaha kuda
weli waxaa iga dhex guuxaya waraysigii quruxda badnaa ee maandeeq ka qaaday adigoo waraysanaya heesihiina doonay inaad soo xusuusisid hees walbo iyadu lahayd malaha waxay de heesaha ku badnaa inay tiraahdo talow ma xasuusto markaasaad in yar adigu yar shidaa codkaaga macaanoo dabeetay xasuusata heesaheeda ciiddaas ka badan marka ilaa fanaanka qabac laga siiyo
inaad xasuusisid aad baan u xusuustaa waraysigaasi waraysi qurux badan buu ahaa runtii waa isagoo row ah oo nacam aan edhid garayn oo rasmigii ahna dabcan caashay waaban dhegeystaayoo aad baan uga helay marka waraysigaasi iyo heesihii iyo sidaad ugu qaadaysay codkeedii macaanaa weliba heestan iminka gudinaan soo wadno waxaad dareemaysaa in codkeedu ahaa mid aad u dahabiya oo weliba wakhtigii ay yarayda marka bal marka hore dhegeystayaashu hanala dhegeysta haddaan sii ogaan lahaa in xulka toddobaadkan uu ku jiro heestan inay ku jirto haddaan ogaan lahaa codkaasaad sheegaysaan intaan dib ugu dhaco meesha uu ku jiraan soo saari lahaa laakiin kanaa ka badan dhegeystayaashaan
dhegeysanaysa way daranta dhaxalkaaga gaadho adan gul daranta dhaxalkaaga gaadho adigaa kuyayso raaxow gamaaye gudubkayga xadba sida keed adigaa kuyayso raaxow gamaaye gudubkayga xadba sida keed fadhiiste damweyan hadaad garashadiiso hadaad garasha diidod gudubkayga dhaafgabalkii dam weyan hadaad garasha diido gobolkii dam weyan hadaad garasha diidod gudubka iga dhaaf garanug sideedan axkabadanada sexda sideedan axkabadanada sexda gacaltooyo
waa hagaag faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq fanaanada soomaaliyeed iyo heestii gudin codkeedii macaana intaasaan caasha uga gudbayna waxaan filaya dhegaystayaal fara badan oo khadkii hore khadka dhexe iyo khadka dambaba in fanaaniinta soomaaliyeed kuwooda loogu jecelyay maadaama ay maadeeq ka mid tahay inaan heesaheeda laga dhargin uu qof walba markaasi meeshiisa isagoo fadhiya waa looma kala haraan waa la wada dhegaystay oo loo loo wada dhegaystay oo madaxa lala ruxay waa tahay waa tahay mar kalean dib u jallaacaynaa dhambaalada dhegaystayaasha ay soo direen dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a dhammaan shaqaalaheeda waa salaamantihiin baa la yidhi waxaa xambalyo iyo bogaadin farxad la deraya baa la yidhi dadka kale ah sheekh maxamed yare iyo xaaskiisa sheekh ibraahim manuur xeefow iyo xaaskiisa sheekh cali suufi xuseen guure sheekh cabdirasaaq macalin salaad iyo macalin cabdi dubbad fiile iyo sheekh buraale maxamed iyo xaaskiisa sheekh cabdi fataax iyo xaaskiisa axmed maxamed dubbad waxaa loo yaqaanaa baa layidhi koofi iyo cumar xuseen ibraahim iyo dhammaan dadkan baa layidhi iyo kuwo kaloo badan oo kala jooga dunida daafaheeda oo dhan waxay tahaniyad aroos u dirayaan sheekh yuusuf cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo marwadiisa magaceeda waa laga soo tegay waa tahay oo arooskoodu ka dhacay gobolka gado degmada garbahaare baa la yidhi waxaana leenaha bay yidhaahdeen reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad kheyr qabana kala hela rabbaha idinka dhigo waxaan xusuusinayaa dhegeystayaal warqadan soo qoray way dadaaleen inay tahniideeyaan bay aad u rabeen laakiin magacii gabadhay ka gaari waayeen marka marka xigta waxaana dhici karta cashoy in ay ku soo dareen malaha markay emailka soo dirayeen ay magacu xagga hoose uu ka galay dabeetana markii la soo daabacayo brinter garanaysay in malaha saddex warqadood ay noqotay xagga dambe ku jirto taasna way dhici kartaa hadday ka soo tageenna waa iyaduna mid kaleo meesha ku jirta laakiin caruuskii haddii la sheegay magaca caruusaduna way sogtay soo maa dadkii soo dirayna way ogyihiin aad iyo aad aad iyo aad waa hagaag waan u hambalyeynaynaa meeshaad joogtaanba waxaanu idin leenahay guri guri aad ku nagaadaan eebaha idinka dhigo gurigaasi iyo gurigaasi aad yagleesheen aniguna dhinacayga waxaan hayaa warqad hambalyo aroosa waxay ka timid aabe cadde barakow iyo alfanaan saalax qaasim naaji iyo doctor xasan maxamed xaaji duusos baa layidhi iyo macow xuseen xasan iyo cumar raage boqore iyo hooyo ubax geese iyo abaayo niciima cabdilaahi iyo nadiifo xuseen iyo doctor xuseen maxamed cabdulle iyo ciise maxamed yaqow iyo canab xasan maxamed iyo hooyo mamaji mamaji yuusuf sidaasaa loo soo qoray iyo ugu dambeyn macalin barokow waxay hambalyoy bogaadin hawada u marinayaan kuways calamadey yidhaahdeen waa cabdilxakiim cadde barokow iyo caaisha cadaani oo arooskoodu ka dhacay dalka holland ama netherland dadkaasi faraha badan waxay kala joogaan dalalka swed dalka sweden magaalada katri katrin home iyo weliba dalka ingiriiska yidhaahdeen waxayna leeyihiin isku waar arooskaasi waa cabdixakiin cadde iyo caaisha cadaani oo ubar khayr qabe ee baha idinkala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijkana talow tan ma kaa qaataa aashay ku dhufo taas bal inoo soo qabo heestaad noogu tala gashay waxaa ku luuqaynaysa fanaanada laki xaaji wacays waa mid ka mid a heesaha ay kolay waayadan dambe soo qaaday ee weliba si gaar dhegaystayaasha u jecel yihiin waxaa la yidhahdaa jinow bal aan dhegaysanno codka macaan ee laki laki xaaji wacays jinow jinow jinow waa hees heesta magaceeda miyaad fanaanada miyaad miyaa marna ma la weydiiyey magac ahaan ama abwaankii soo sameeyey jinow waxaa laga waday jinow kolley anigu ma weydiin laakiin jinow waa kelmad jirta jisayabalailaya gacaliye u dhigantaa waa afka mayga haw jinow okay bes adawaadaa garanay intaasaa fasiraad noogu noogu filan caashay haddii dee malaha aabbahayna uu dhegaysanayo wuxuu odhan lahaa afka mayga adigu mataqaanid anaa kuu garanaya isagaa malaha ii fasiri lahaa caashi markaa isagaaba kuu dhegaysta hadda isagaaba ii dhegaystay jinowna isagaa ii fasiray waa hagaag aan codkaasi macaanee la kaxaa jawcaysi heesta jinow caasho intaasi uga gudubno warqadihii bal anna markan taan gacanta ku haya haddii aan soo qabto warqadan waxay ka timid aabbe xaaji cabdi cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aabbe khaliif cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo faseex cabdi cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa yuusuf cabdi cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo mustafa cabdi cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cali cilmi oo kala jooga dhagaxbuur dubay jigjiga siyaaral iyo meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo iyo duco aan la soo koobi karin hawada u marinayaan xuseen axmed daahir iyo ayaan khaliif cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada dhagaxbuur waxay leeyihiin waxaanu leenahay la yidhaahdeen inay noqdaan kuwa isku waara iskuna liibaan annaguna waxaan ugu daraynaa aamiin anigana amiin kalaan ku daraya dhambaal gaaban ayaan soo qabanaya intaadan heesta saddexaad ee barnaamijkaadan dhegeystayaasha gaarsiinin assalaamu calaykum baxda v o a baa la yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha magacayga waxaa la yidhi waa aadan cabdi ciin oo jooga magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyo dhalasho oo farxad looga dirayaa buu yidhi saaxiibka ibraahim cabdulaahi xaaji oo loo yaqaano jeri groub iyo dumaashide buu yidhi shamso oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda garas baalley taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii nofembar ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdulqaalib ibraahim cabdulaahi xaaji ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay cabdulqaalib ibraahim cabdulaahi xaaji oo ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda garas baalley cabdicasiis bal u ducee toddobaadkan ilaahayna haw aqbaleen waa tahay caashay cabdulqaadir waxaan leeyahay ha noqdo kii soo barbaara oo noqda aabbi iyo hooyo mid anfaca sidoo kale mid dalkiisa iyo diintiisa anfaca ayaan ugu duceeyey wuxuuna noqon doonaa insha allah eebeydankiis mid markaasi nolosha ku liibaana dhambaalkanna waa tahaniyad aroos waxa dadka dirayana ugu horeysa ayeeyo maryan cali xaaji waxaa kaloo dhambaalka kula jira hooyo khatra maxamed muuse azhaar buubiye khaalid maxamed zuleekha maxamed iyo zakariya maxamed iyo sagal maxamed sahre maxamed iyo ayuub maxamed iyo dhammaan reer buubiye iyo reer huruuse xaaji aadam dhammaan dadkaas oo kala jooga soomaaliya iyo waqooyiga ameerika iyo yurub waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aadam maxamed iyo maryan cabdulaahi caydiid oo arooskoodu ka dhacay dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada atlanta ee gobolka georgiya bisha nofembar markay ahayd soddon sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waxaay leeyihiin arooska dhex maray aadam maxamed iyo maryan cabdulaahi caydiid waxaana u rajaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii waara ee lagu kala helo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caanona waa loogu duceeyey aamiin waa tahay caashay waa sidaasi aad sheegtay galabta maadaama aan saaxiibka ibraahimna wakiilka ahay heesahan aad tiri malaha waxaa la ogaan doonaa in heesaha cabdilcasiis ku lug leeyahay oo dhinacayga malaha laga dhadhansan doonaa waxaan soo qabanayaa mid ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed allah u naxariista waana uu geeriyooday codkiisa macaan waa fanaanka cumar dhuule iyo heestii hadmaynu isweheshan doonaa waa heesaad macaan dhegeystayaashan waxaan filayaa kolleyba waxaa laga yaaba mararka qaar dhegeystayaasha in heesaha waa sababaha marka fanaaniinta ay noqotoba inaan la hadlo aan heesaha u xusuusiyo oo heestaan ku luuqeeyo waxaa laga yaaba dhegeystayaasha markaad heesta magaceeda sheegto iyo marka aad qac ka siisay inay markiiba lakala garan ogyahay marka qac maad ka siisay cabdicasiis wey waaqlaanu baxayo cidlaan weehaabayayo cidlaan weehaabayaayo markii aan ku waayo inagu keeni mayne laakiin rabbi ha u naxariistee bal codkiisa macaan fanaanka cumar dhuule heestaasi aanu wada dhegaysanno
wahay waaqlaanu baxayo cidlaan wehaabaya wahay waaqlaanu baxayo cidlaan wehaabaya cidlaan weehaabayaayo markii aan ku waayo waashe cidlaan weehaabayaa Why? maynu isweeshin doonaa markii aan ku waayo waashee had maynu isweeshin doonaa wahay waa qalaanu baxayo adlaan way ahaadayaa wahey waan idaa wakinaye intaan waqme weehanaade wahey waan idaa wakinaye intaan waqme weehanaade intaan waqme weehanaabin u bahadi waraysigaade intaan waqme weehanaabin u bahadi waraysigaade u bahday waraysigaage hadmaynu isweeshin doonaa naa u bahday waraysigaage hadmaynu isweeshin doonaa hooy hooy wahay waaqlaanu baxayo adlaan way ahaadayaa waxyaha iyad jacaylku waabto wadnahad waraanigaaga taagte waxyaha iyad jacaylku waabto wadnahad waran igaaga taagte wadnahad waran igaaga taagto warkayga caruurtu werise wadnahad waran igaaga taagto warkayga caruurtu werise warkayga cashay caruurtu labadeena kolleyda waan usoo joognay raadiyo muqdisho marka keydkii cajaladaha lagu jiray oo heesihii keydka laga soo xulayay raadiyahana markaasi heestii la ciyaarayo la saarayo hees walba waxay ku jirtay een, khaanadii yarayd ama boxkii yaraa ee ku jiray waxaa ku qornaa heesta magaceedii qofka ku luuqeynaya qofkii laxanka lahaa iyo qofkii heesta mataqaanaa iyo weliba farsamayaqaankii duubay aan farsamayaqaankii rikood gareeyey duubay marka iminka waxaan ku keenay heestan cumar dhuulle uu noogu luuqeeyey hadmaynu isweheshan doonaa dadka qaarkood waxaa laga yabaa inay magac kale u garanayaan hees walba inta badan inta badan sida aan ka warhayo heesaha inta badan kuwa horta kaydka raadiyo muqdisho yaala iyo kan radio hargeysa kuwaasun baa la raacaa sababtuna waxay tahay fanaankii lahaa ee ereyada sameeyey iyo mulaxamiistihii iyo intii tumaysoo dhan magacyo ay wada ogyihiin oo ay isla soo garteen ayaa lagu qori jiray marka magacyo hirgalo oo iyadoo heestaasi ay ku magacaabantaa jira oo ninkii ama fanaankii ama abwaankii sameeyey uula baxay laakiin markan dambe websaadyadii lasoo geliyey oo heesihii ay banaanka usoo baxeen ee Magaca shabakadahan la helay qof walba qof waliba magaca uu ku soo xasuusan karo ula qof walba baxaa laxanka markaas heestuu ku xasuusto Qof Intuu isuu ula ku lug baxaa.
ayuu ku ba- baxaa absolut marka sidaasaa keentay inaguna- inaguna ku magacowno hadmaynu isweheshan doonaa waxaa dhici karta inay magac kala leedahay waa sax That's- halkan hadalka u socday ba halkaas ayaad waxaa dhici karta heestaasi inay magac kale leedahay waagaag casho een, ah, waxaan kasii gudbaynaa heestaasi laba heesood baa inoo dhiman laakiin heesaha labada heesood intaana soo qaban bal mid ka mid a warqadaad haysid waxaana hayaa warqad dheer waxaana soo qoray dhegeyste sidaan filayo barnaamijkan si joogtaa ugu xiran markay ugu yar tahay toddobaad walba hal waraaq buu dhegeystahani soo tuuraa marka waxaan mararka qaar isweydiiyaa talow ma waraaqo hor ayaa lasoo celceliyaa magacyada qaarna way soo noqnoqdaan mise degaankaasaa shidan oo caruurta ku dhashaan oo arooskii ka dhacaa oo meheradii ay ka dhacaan marka waxaana dhici karta dhegeystahaasi inuu howl badan geliyo inuu warqadahaasi noo soo diro internetu mataqaanaa ama lacag ka bixiyo ama meel internet kafeeya tago xaafadaha uu ka soo ururiyo dee hawl aad ama mararka qaar ee dhici karto laleeyahay war hebel adigaa yaqaana idaacaddii Aniga noogu yaqaan.
dir noogu dir absolutely marka waa waa haataa markuu dirayana isagana bartanku iska soo dhigaa waa taa waa taa balaan akhriyo dhegeystahaasi markuu ismaqlu garan doona magaciisa hadda ma sheegin waxaa la yiri dhambaalkan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda farta iyo faraatiga waaba lagu soo bilaababa usha iyo diirkeeda waa lamaanaha iscalfaday waxay yidhaahdeen waa aniso ibraahim macalin cabdiraxmaan iyo saygeeda ibraahim liibaan abshir oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley sideed iyo labaatankii bishii novembar ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka ducada waa v o a voice of america baa la yidhi waata intaas waa lasoo hormariyey marka xiga baa la yidhi dadka dirayana waxay kala yihiin tahanyadan hooyo khadiijo maxamed nimco xasan daahir raxmo xasan daahir xaawo xasan daahir xamse liibaan abshir faadumo liibaan abshir xareedo liibaan abshir nuunay liibaan abshir iyo iyo cabdi macalin isaaq oo la isku dhejiyey iyo aadan isaaq cali iyo xabiibo ibraahim fardowse ibraahim faadumo ibraahim fartuun ibraahim cabdulqaadir ibraahim maxamed ibraahim iyo yaasiin ibraahim waa lagu jiraa sidoo kale waxaa ugu dambeeya saddex qof baa ku jirtaan dhammaystiro waa salmo maxamed cabdulaahi iyo hooyo khadiijo xasan iyo cabdifataax ibraahim nuur waxa uu joogaa maraykanka ducada waa dhankiina baali waa taarooskaasi ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley sideed iyo labaatankii novembar waxaanu u rajaynaynaa lamaanahaasi in ilaahay uu ka dhigo kuwa isku waara isku liibaana ubad khayr qabna rabbi uu kala siiyo aamiin aamiin baan aniguna caashi u raacinaya aniguna warqad dad badan ay ku qoran yihiin ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaa soo diray cabdilaahi jaamac ogle bulshaawiba uu la magac baxay wuxuu joogaa buu yidhi degmada dhoqoshe ee gobolka togdheer wuxuu leeyahay hambaliyo wacan oo mehera waxaa diraya sacad maxamed iyo ciid qaasim iyo ibraahim faarax iyo jaamac food baa layidhi iyo cabdiraxiin axmed iyo bashiir cabdi iyo xasan xuseen iyo caasho ayaalne iyo falastiin axmed iyo hani soomaali baa layidhi iyo hay taragsan xuseen iyo aamine ifraax iyo nimcaan jaamac iyo cabdilaahi xaabsade iyo maxamed debed iyo xariir maxam- muxumed iyo cabdi shakuur baa layidhi iyo jaamac yuusuf iyo khadar good iyo faarax maxamed iyo mahad hubeeye iyo cabdi cali iyo cabdi qani dheereeye iyo ugu dambeyn axmed cabdi kaahin dhammaantood dadkan oo isku duuban waxay hambaliyo meherar oo wacan hawada u marinayaan wariye maxamed mooto gabalaax ayaa layidhi iyo farxiyo cawil axmed oo meherkeedu ka dhacay afar iyo tobankii bishii noofembar magaalada burco gaar ahaan hotel mansuur ducaduna waa xaggiina saaxiibayaal casho waa tahay arooska wuxuu ka dhacay hotel mansuur ee magaalada burcamiya sidaas waxaan u rajaynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu liibaano owlaad khayr qabtana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana dhegeystayaasha waxaa laga yaaba marar badan inay isweydiiyeen cabdicasiis horta wiil iyo caano gabar iyo caano maxaa loola jeedaa dad weliba soomaalidu wiil iyo caano iyo gabar iyo caano wiilkay soo hormariyaan dadka qaarkood gabdha gabadhana ma soo hormariyaan marka wiil iyo caano waxaa looga jeeda xitaa xit- xitaa haddii la isbartaa
wiil iyo caano uun waxaa looga jeeda caashay sidaan fahmayo caanihii waa wax wanaagsan waa wax naxariisa waa wax uu barwaaqo marka Iyo nabad.
iyo wax nabada marka wax caano uun ku wiil ilaahay mataqaana barwaaqadaas iyo caanahaas iyo naxariistaasi uu dhex dhigay unbaa laga wadaa marka waa ubad iyo naxariis Waa ubad iyo naxariis unbay hadalku gunt- guntu halkaasay noqonaysaa waa tahay bal heesta afraad ee barnaamijka dhinacaaga mar adiga kale adiga uu inoo soo qabo maadaama ah, arooskii ka dhacay een, burco aan idhahda meherkii ka dhacay burco caashiq meeshaas wuu ka muuqday bal wax caashiq u eeg noo soo qabo abaadirow soo ururi caashaq sooba ururiya mar haddii la ismehersaday oo la aqal galay maxaa haray waa hagaag waa in fanaanka- nabad iyo caashaq iyo lagu wada noolaadaa nolol iyo naxariis fanaanka waa xasan aadan samatar xasanow aadan xasana weydin xasanow aadan okay
ololreenka shaqa igu helay adduunyii bulashada kalgacalkii urnibiiriga galay ambabaxa tallaabada anigooni jaalhay nabta orodka raacdada waxay aamin igu tiri soo aragtideedii indhuu dooni maaya nabta orodka raacdada waxay aamin igu tiri soo aragtideedii indhuu dooni maaya ana ka igamaqaneegi maayo eh. annasow ugubka igamaqaneegi maayo eh. unugii saqaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha saqaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha indheergarad waxaa jira talaluga aaye waa oday ka sheekee abataqa gunteediyo aflibaax jacayl ganay waana u taali indheergarad waxaa jira talaluga aaye waa oday ka sheekee abataqa gunteediyo aflibaax jacayl galay waana u taali
hududkii ilduufe eedeeye nebi saleebaan soomo oy dhan ilaalaan ku maqnaa ayaamahan codkaasi fanaanka xasan aadan samatar waxaa ugu dambeeyey barnaamijkii salaamaha oo ayna la socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo cabdicasiis xuseen cismaan iyo weliba guud ahaanba idaacadda iyadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixakiin maxamed shurwac iyo weliba soo saaristii bashiir abiikar cabdilaahi iyo guud ahaanba hadan v o idinla sidaa iyo nabadgelyo Saladariné.